waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
farsamooyinka cusub ayay bini'aadanku mar walba isku dayeen inay sii horumariyaan haddase horumarku wuxuu marayaa in la sameeyo mashiinno ama kombyuutaro dadkii sameeyey ka caqli badan waayahan waxaa socda doodda ku aadan waxaa loo bixiyaa artificial intelligency oo loo soo gaabiya e i haddaba waa maxay e i maxaa laga faa'iidi karaa maxayse dhiba oo keeni kartaa e i waa saynis lagu doonayo in mashiinadu ay u fakaraan sida bini'aadanka oo kale oo sida bini'aadanka ay wax u gartaan go'aanna u gaaraan e i waa nidaam kombyuutaradu ilbiriqsiyo ku eegayaan balaayiin macluumaad ah jawaabta aad rabtana markiiba ku siinayaan jat g b t oo ah aaladda ee ahayda hadda ugu caansan ayaad weydiin kartaa wax kasta oo aad rabto jawaabtuna ilbiriqsiyo ayay kuugu soo tuuraysaa jat g b t wuxuu hadda bilaabay in xataa af soomaaliga uu kuugu jawaabo haddii aad sidaasi ka codsato maxamed ibraahin oo farsamooyinka cusub ee caalamka aad ula socda ayaa hadda isagu isticmaala jat g b t wuxuu weydiiyey aaladdan inay bal wax uga sheegto jaaliyadda soomaalida ee dalkan austreeliya af soomaalina ay jawaabta ku keento waxaa dhici karta in lahjadda ay jat g b t ku hadlayso ay dadka qaarkood ku adkaato laakiin waatan jawaabtii jat g b t soomaalida badana magangalyo uu raadsaday australia shiligaas taniyo markaasna bulshada wakhay sii kordhaysay iyadoo ay jirto dib u midayn qoys iyo socdaal dheeraad ah somaali australian waxay si firfircuun uga qayb qaataan dhinaco badan oo nolosha australia asida ganacsiga waxbarashada iyo siyaasada waxay si kaniya uga qayb qaataan dhaqanka kala duwan ee dalka iyagu ilaalinaya dhaqankooda ka mid iyagu sidoo kale dakskalaya nolosha australia magaalooyinka sida melbourne iyo sydney wakshaa ku nobulsha uyin soomaalid oo waaweyn halkaasoo ay ka jiraan ururada bulshada iyo ganacsiyada sida makacayadaha soomaalida dukaamada iyo masaajida waxbarashada ayaa laga jiimaya bulshada dagsdida waxaana jira soomaali badan oo australian ah oo raajda waxbarasho sare iyo shirfado shirfadiid sidoo kale wakshaa jira dadaalo bulsho oo lagu taageerayo dadka cusub ee yimaada si ay ula qabsadaan nolosha australia oo ay ku jiraan fasalukada iyo barnaamijyo shaqo waxaa kaloo la weydiiyey jat g b t inay ka waranto bal xaaladda dalka soomaaliya waxayna sheegtay in dhibaatooyin ay haystaan dalkaasi soomaaliya waxay wajahay caqabado adag sanadihii la soo dhaafay dhibaatada ugu weyn ee hadda jir waa xasilooni daro siyaasadeed xasilooni daradan siyaasadeed washa si murjiyay colaado socda u deqseeya kooxso kala duwan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda hay-adaha gobolka iyo kooxso xagjir ah sida al-shabaab taasi wakshay keentay nadiiso dowlad shogle midaysan oo awood u leh inay si waksku oo olga hirgeliso siyaasadaha dalka waa kan maxamed ibraahin oo sharaxaya waxa artificial intelligence ay tahay ama e i-da e i ama artificial intelligence ma aha horta fikrad cusub oo sanado badan bay kusoo jirtay jaamacadaha iyo academia waxa cusubse waxay tahay sida ay u faaftay sida degdegta november ayaa miidiya intiisa badan lasoo qabsaday open a i waa jab g b t meel badan usoo qoray aniga kula hadlaya marka waxaan usoo socday maraykanka decemberta waxaama tegi doonaa america oo silicon valley baama tegi doonaa laakiin arrinta muhiimka waxay ahayd sida dhaqsida le ay u faaftay oo ummadoo dhan ay u gaartay marka hore free bay ahayd three three point five marka dambena lacag baa laga dhigo labaatan doolar meelaha bishii marka dad badan baa isticmaala oo waxaa aada loogu isticmaalaa xagga waxbarashada weliba ardayda oo ka faa'iidaysata oo wax badan ururinayso marka faa'iidooyin badanna way leedahay of course wax kastoo technolojia dhibaatooyin badanna way leedahay waa gartay mararka qaarkood hadda waxaa bilaabatay in wax markaad aragtay la sameeyey ama wax la qoray la yidhaahdo waxaanu hadda ma qof caadi a qoray mise e i baa qoray marka khatarta in la kala saari waayo wixii e idu samaysay iyo dadka caadiga waxay sameeyeen intee leeg dhibka dhibka ugu weynba horta meelahaasay ka mid tahay laakiin dhibaatooyinka kasi waaweynna way jiraan masalan robotska hadda masalan waxyaalo badan bay sameeyaan oo dadka hadda meelo badan waxaa jira aan la kala garan karin serviceka inuu qof biniaadana sameeyey iyo qof inuu mashiin sameeyey sanad hore markaan joogay jineeba hadda shirkan i i u ka dhacay tusaalooyin badan baan jiray oo dadka soomaalidaan la wadaagay marka arrintu dhibka ugu weyn waxaa weeye hadday dadka aaminaan waxyaalahan jab g b t laga soo qoranaya inay run yihiin waayo ayaga naftooda meelka ay kasoo xiganayaan marka jaamacadaha masalan ardayda waa lagu ciqaabi jiray marka hore lama ogolaan jirin laakiin hadda heer waxaa la gaaray la yidhaahdo maba la garan karo oo hab lagu garta malaha inkastoo teknolojiga hab kale oo lagu raadinaya in la fahmana ay jirto marka mushkilada ugu weyn waxaa weye horta biniaadanka inuu ama dadka anaga soomaalida inaan ogaano waxaan mashiinka uu noo sheegayo waa wax dad kala qoreen marka hallucination baa la yidhahda mararka qaarkood hataa su-aashii aad weydiisay si qalad buu kugu jawaabayaa marka in la hubsado la yidhahdo war waxaan marrunbaa waxaan yani xagee ka yimaadan oo checking lagu sameeyo yani you have to go back references waa inaad raadisaa dhibka kale jiro waxaa weeye waxyaalahan a i da ama ama technology oo dhan dadka anaga soomaaliyeed dad egta social media waxaa moodaa marka ugu horreysa in dhinaca negativeka loo bato marka aniga waxaan ku gubaabinaa dadka soomaaliyeed in dhinaca fiican loo isticmaalbad marka hore weliba arrimahan a i ga waayo arrimahan a i ga waxay noqon karaan caafimaad baa soo geli kara legal baa soo geli kara waxyaala badan baa soo geli kara marka in aada looga fiirsado oo dhinaca positiveka dhinaca dowladda iyo dadka kalena waxaan kusii baraarujin lahaa in laga sii fikiro dhinaca sharciyada iyo see loo kala garan karaa wixii inay run yihiin inay been yihiin iyo inay biniaadan qoray inuu mashiin qoray sida haddaba aragtay waxyaalo badan buu mashiinka naftiisa kuu sheegi karaa oo xataa af soomaali kugu sheegi karaa ama afkal kugu sheegi karaa marka waa dhibaato soo korortay laakiin aniga am always optimist dhinaca fiican baan ka eegaya waxaan u malaynayaa in wax badan laga faa'iidi doono hadduu la yirahdo waa garta hadda wuxuu bilaabay inuu af soomaali ku hadla su-aalaad weydiisay af ingiriis baa ku weydiisay soomaali buu kugu jawaabay yes luqado kale hadaad unta taluqad kasta luqado badan baad ku weydiin kartaa oo kugu jawaabaya xataa luqadaha dhexdooda aad isku wareejin kartaa ama ii qor oran kartaa marka intaas o dhan markuu sahlo haddee waa inaan ka fikirnaa marka muxuu kaloo halleyn karaa marka yani documents baa laga yaaba inaad gelin karto oran karta ii bedel si kale igu bedel aiga masalan hadda waa aragtay xataa imageki wuu bedeli karaa video wuu bedeli karaa voiceki wuu bedeli karaa marka waxyaalahaasoo dhan inkastoo faa'iidin ay leeyihiin haddee khasaaraheedina way leeyihin marka labada dhinaab in laga fiiriyo wey marka waa garta dad badan baaba ka cabsi qaba inuu dad badan shaqo la-aan ka dhigo gaar ahaan dadka wax qora journalistayaasha joornaalada wax lagu qoro kale martaa cabsi maahaba taa waa wax run oga wey already weyba dhacdayba dad badan baa shaqooyinkooda mashiin qabtaan hadda in ka badanna way ku dhici doontaa dadka masalan wax qoraa dadka yani waxyaalahan aan u baahnayn aqoon badan dadkaasoo dhan shaqadooda khatar bay ku jirtaa yani dad shaqooyinka qoraalka keliya maaha xataa gawaadidii waa aragtada driverless baa jira yani howlo kaloo badan baa jira marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha haddaba socdaba laakiin weli qaaradaha qaarkood ma gaarin iyo waddanka anagana ma gaarin laakiin waxay u baahan tahay in laga sii tabaabushisto ama lagaba faa'iidaysto aniga mar walba waxaan jeclahay in dhinaca positiveka la fiiriyo la yidhahdo sideen u isticmaali karnaa waxaan saan u horumarno waa gartay ugu dambeynta marka waxaa laga yaabaa soomaalidu saad sheegtay qaar badan baa baraha bulshada ama social media si khaldan u isticmaala waxaa laga yaabaa qof madaxa ama madax ahaan jiray hadal uu jeediyey in hadal beenahoo codkiisa weeg lagu duubo dadka loo sheegay inuu hebel yiri yes wayba dhacdaaba hadda masalan doorashada indiya ka socota dhibaatooyinka waaweyna ka jira taasaa ka mid a aniga shakiga ma jira soomaaliya inay soo gaari doonto oo already dad ay wax tijaabinayaan marka waxaa loo baahan yahay dadka in la wacyigeliyo oo loo sii digo oo la yidhahdo war waxaan aad arkayso horta ma hubtaa inuu qofkii yahay yani ama wuxuunu sheegaya qofkan inuu yahay wuxuu asaga sheegay marka waxyaalahan o dhan haddayba dhacaysaaba yani marka waa arrimo la raba in laga foojignaado oo dadka lagu dhiirigeliyo la yidhahdo iska hubso wax walbood aragto khasab maaha inay wixii runta ah noqdaan waxaa laga yaabaa inuu waxaan mashiin yahay kula hadlaya ama wax lasoo edhirgareeyay uu yahay oo lagu soo daray waxyaalo kale kaasina wuxuu ahaa maxamed ibraahim
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali